wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo tobabar ugu qabatay guddiga u diyaargarowga iyo ka jawaabista masiibooyinka ee jubbaland tobabarka ayaa looga galaa sida aragti guud looga qaadan lahaa khataraha iyo masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca gudaha deegaanada jubbaland markuu tobabarka soo idlaada ayaa waxaa warbaahinta la hadlay cabdulaahi shaafici cabdulaahi oo ah la taliyaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxauna ka warbixiyey tobabarka iyo waxyaabihii uu daarnaa kulanka
yahay dadka hawshaasi qusayso guud ahaan ama hay-adaha dowladda ha u shaqeeyeen ama hay-adaha samafalka ha u shaqeeyeen ama ha ahaadeen qaybaha bulshada ee muhiimka sida odayaasha iyo culimada iyo qaybaha haweenka iyo dhallinyarada iyo in aragti guud ay ka qaataan habka loo yareeyo khataraha jira inay marka hore digniinta hore sida loo bixiyo sidoo kale haddii wixii dhacaan sida looga jawaabi karo iyo dadka oo u nugul duruufaha abaaraha iyo fatahaadaha iyo waxyaalaha masiibooyinkaas samaawiga ah in dadkii la wacyigeliyo oo khatartu markay dhacdo dee looma diyaargaroobi karo lama qorsheyn karo xilligay dhacaysa iyo waxay keenayso laakiin in dadku ay diyaargaroobaan wacyigelin fara badan ay helaan xogta iyo macluumaadka looga baahan yahay in la gaarsiiyo ay noqoto markaa dadku in la helo bulsho bad qabto oo nabdoon oo xaaladaha qaarkoodka u adkaysan karta waad ogtiin waddankeena uu burburay dhaqaale ahaan guud ahaan ilihii dhaqaalaha way burbureen sidoo kale waxaa jira xaalado badan oo isbeddelka cimilada iyo waxyaalaha dunida ka jira maanta ay saamayn ku leeyihiin waxaa jira oo kale dowladda oo aan haysan resource ku filan ama dhaqaale ay ku xalliso oo mas-uuliyadda haddana masiibooyinka dusheeda tahay waxaa lagama maarmaana dadku inay iscaawiyaan iyagu wixii aqoona kala faa'iidaan wixii iyagu iscaawinayaan soomaalidu dee sanadihii dambe ee dowlad la-aanta ama burburka lagu jira ama dhismaha dowladda naftirkeeda dowladdu wax ma haysato hanti marka dadka ay iscaawiya tiin baan rabnaa inaan annagana dhiiri gelino o aanu samayno ee sida ugu fudud aan samayn karno intaas in macluumaadka tababar ku saabsan normalin waxaa kaloo ka mid ah sida loo hubiyo khatartu markay dhacdo dadka u nugul ee haweenka iyo naafada iyo dadka saboolka miyi magaalo meesha doona ha joogeen dhibaatada gaartay in la helo xogtooda iyo intay la eg tahay si loo caawiyo iyadana waa barnaamijka tababarka maanta aan ku balaayn maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kisma